Kitaabkii Ishacya Ishacya cutubka koowaad kan waa wixii Ishacya ina Amoos la tusay ee uu ku arkay wax ku saabsan dalka Yahuuda iyo Yerusalem waagii ay Cosiya iyo Yotam iyo Aaxaz iyo Xisqiya boqorada ka ahaayeen dalka Yahuuda saamooyinkow maqla dhulkow bal wax dhagayso waayo Rabbigu wuu hadlay oo yidhi: Carruur baan quudiyey oo koriyey, oo iyana way igu caasiyoobeen. Dibigu kan isaga leh wuu yaqaan, oo dameerkuna waa yaqaan meeshuu wax ka cunaa ee sayidkiisa. Laakiinse reer bani Israa'el waxba ma yaqaaniin, oo dadkayguna waxba garan mayaan. Hoog waxaa leh quruntan dembiga badan iyo dadkan xumaanta ku raran, iyo dhashan xumaanfalayaasha, iyo wiilashan si xun u macaamilooda. Iyagu Rabbiga way ka tageen, oo waxay guursadeen ka quduuska ah ee reer bani Israa'el, dib bayna uga noqdeen. Bal maxaa mar dambe wax laydinku dhufan doonaa, oo aad u sii fallagoobi doontaan? Madaxa oo dhammu waa bukaa, oo qalbiga oo dhammuna waa taag daran yahay. Madaxa iyo minjaha inta ka dhex leh inaba caafimaad ma leh, laakiinse waxaa ku yaal nabro iyo burbur, iyo boogo cusub. Lama awdin, lamana duubin, oo saliidna laguma dhayin. Dalkiinnii waa cidlo, magaalooyinkiinnana waa la gubay, waddooyinkiinnana shisheeyayaal baa hortiinna ku cunay. waana cidla sidii wax ay shisheeyayaal afgambiyeen. Oo magaalada Siyoona waxaa looga tegay sidii waa beel canab ku dhex yaal, iyo sidii buul beer khijaar ah ku dhex yaal, iyo sidii magaalo cadow hareerayey. Haddana Rabbigu ciidamadu daad aad u yar inoo reebin, sida Sodom baan noqon lahayn, oo sida Gomorrana baan noqon lahayn. Taliyayaasha Sodomow, Rabbiga ereygiisa maqla. Dadka Gomorow, sharciga Ilaahayaga dhegta u dhiga. Rabbigu wuxuu leeyahay: Allabaryadiinna tirada badanu bal maxay ii yihiin? Waan ka dhergay qurbaano guban oo wanan ah iyo xoolo burburan baruurtood. Kuma farxo dhiigga dibadda, iyo ka bararka iyo ka orgida toona. Markaad u timaadaan inaad i hor istaagtaan, bal yaa weydiista inaad barxadahayga ku joogjoogsataan. Mar dambe ha ii keenina qurbaano aan waxtar lahayn. Fooxu waa ii karaahiyo, bilaha cusub iyo maalmaha sabtida, iyo isu yeeridda shirarkaba uma aan adkaysan karo, oo xataa shirka weyn waa dembi. Bilihiinna cusub iyo cidihiinnaba naftaydu way neceb tahay. Waa ii culays, inaan u adkaysto waan ka daalay. Oo markaad gacmihiinna ii soo hoorsataanna indhahayga waan idinka qarinayaa. Oo markaad tukasho ku noqotaanna idin maqli maayo, waayo gacmihiinnu waa dhiig miidhan. Maydha oo isnadiifiya, oo falimihiinna sharkooda. Indhahayga hortooda ka fogeeya, oo sharka aad samaysaan daaya. Inaad wax wanaagsan samaysaan barta. oo cadaalad doondoona oo kuwa la dulmay u gargaara agoonta gartooda u qaada oo carmalada u mudaca rabbigu wuxuu leeyahay haatan kaalaya oo aynu u wada fiirsanne inkastoo ay dembiyadiinnu gaduudan yihiin sida baraf cad oo kaleay u caddaan doonaan oo inkastoo ay cascas yihiin sida suuf oo kale ay ahaan doonaan haddaad raalli tihiin oo aad dhaganawisihiin waxaad cuni doontaan dalka barwaaqadiisa haddiise aad diiddaan oo aad caasiyowdaan waxaa idin wada baaba'in doonta seef waayo afkii rabbiga ayaa saas ku hadlay magaaladii aaminka ahayd oo cadaaladdu ka buuxday sidee bay dhilla u noqotay waxaa ku jiri jirtay xaqnimo haatanse waxaa jooga gacankudhiglayaal lacagtaadii wasaq bay noqotay kamrigaagiina waxaa ku qasmay biyo amiiradaadii way caasiyoobeen oo waxay u wehel yeeleen tugag oo mid welibuna wuxuu jecel yahay laaluush oo wuxuu daba orda abaalgudyo agoonta gartooda uma qaadaan oo dacwada carmalkuna hortooda ma timaaddo haddaba sidaas daraaddeed sayidka ah rabbiga ciidamada oo ah kan xoogga badan ee reer banu israa'iil wuxuu leeyahay wey aniguna cabyadayda waan ka nasan doonaa oo cadawyaashaydana waan ka argudan doonaa oo haddana gacantayda waan ku saari doonaa oo wasaqdaadana aad baan kaga nadaafin doonaa waxaaga aan saafi ahayn oo dhanna waan kaa bixin doonaa oo waxaan kuu soo celin doonaa xakiinnimadaadii sidii markii hore oo kale oo la taliyayaashaadana waxaan ka dhigi doonaa sidii bilowgii oo kale oo dabadeedna waxaa lagu yeedhi doonaa magaalada xaqnimada iyo magaalada aaminka ah siyoon waxaa lagu soo furan doonaa cadaalad oo kuwada soo noqdayna waxaa lagu soo furan doonaa xaqnimo laakiinse kuwa xadgudba iyo dembiilayaasha isku mar baa la burburin doonaa oo kuwa rabbiga ka tagana waa la wada baabi'in doonaa waayo way ku ceboobi doonaan geedihii aad jeclaateen oo berihii aad doorateenna waad ku qasmi doontaan waayo idinku waxaad ahaan doontaan sida geed caleentiisu dhado iyo sida beer aan biyo lahayn kan xoogga badanu wuxuu noqon doonaa sida shootale oo kale oo shuqulkiisuna wuxuu noqon doonaa sida dhimbil oo kale oo labadooduba way isla guban doonaan oo lama demin doona iyaga